waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
waad mahadsan tahay waan ku faraxsanay inaan idaacaddiina aan soo helno inkastoo aan kala fognahay australia iyo soomaaliya warbixintu sida ogtahay macadka heritage waa macad cilmi baaris arrimaha soomaaliya waan badanaa aan aan diiradda saarnaa marka waxaan eegnay ciidanka amison oo soomaaliya jooga toban sanana mar dhow geli doona labada kun iyo toddobiyo tobanka buu tobansan toban jirsan doonaa marka waxaan isweydiinay oo cilmi baaristu ku saabsanayd amison seebay soomaaliya uga bixi doontaa qaab neecoyay uga bixi doontaa waxaan kaloo aada u fiirnay hadda duruufta duruufta uu ku sugan yahay macnaha ciidankan oo amison oo ciidan runtii aada complex u ah oo u n ku ay soo dirtay oo african union ku ay maam macnaha ay ay habasha wadaan oo yurub ay lacagta bixiso oo u n ku ay logistica bixiso oo wadamada ciidamada soo diray ay toogaan ah oo ka tirsan yihiin ciidankaas u n ka african unionka ay keeneen haddana ay hawlahooda gees iskaga wataan markay rabaan marka duruuftaasna waa fiirinay siduu uga bixi karo waa fiirinay waxaana dee un talooyin noo muuqmuuqday iyo waa soo gudbinay wixii noo soo baxay oo markaan arrinta hoos ugu daadhignay noo soo baxayna waan sheegnay marka warbixin ballaaran weeye oo aan ugu talagalnay runtii in mawduucaan aan aada looga hadlin toban sanana hadda galay in in si fiican loo fiiriyo aan ugu talagalay bay ahayd waxayna kusoo beegantay xilli hadda ay shirhayeen wadamada soomaaliya ciidamada geeya ay jabuuti ku shirhayeen bay bay kusoo beegantay marka waa waa warbixinta noocaasi ahayd waa gartay marka warbixinta dabcan waxaa ku jirtay inaad tidhaahdeen amison way ka adkaan laadahay ururka al-shabaab sababaha ay uga adkaan weyday maxaa ku nisbaysaan
waxaan nidhi shabaab amison kama adkaan karto dowladda nafis iyo inay magaalooyinka waaweynaa ka saartay oo dowladda nafis siisay oo markii ay dowladda tabaar yareyd dowladda federaalka weeye markii ay tabaar yareyd inay gacan siiyeen oo waardiyeeyeen oo xoogaa waxaasoo dhan waa sheegnay laakiin dal in la xasiliyo oo amnigiisa la sugo ciidamo dawladda ka yimid maba samayn karaanba oo hawshaas ilaa xad unbay wax soo kordhin karaan oo maaragtay kaalmaati ah laakiin xasilinta soomaaliya iyo guud ahaan dalalka adduunkaba ciidamo dawladda ka yimid ma xasilin karaan waxaa xasilin kara ciidan qaran oo oo military leh oo nabad sugid leh oo maaragtay booliis leh marka waxaan nidhi soomaaliya si loo xasiliyo waxay u baahan tahay ciidan in loo sameeyo amisonna toban sanay soo martay toban kaloo saa toban sanoo kalena masii jiri karto marka in loo soo jeesto sidii ciidan soomaaliya loo sameyn lahaa waa waa noo muuqato ashaagni waa gartay ciidan qaran oo soomaaliya usoo noqonaynaa laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta amison maxaa ku tilmaanteen oo ka tilmaami kartaa amison amison ilaa shan caqabadood waaweyn baa haysta midda kuwaad waxa weeye shabaabkii baa dhaawacmay laakiin aan laga adkaan oo farsamadii bedeshay awal maaragtay kafool kafool bay u dagaalami jireen amison iyo dowladda hadda magaalo kasta oo weyn way ka baxaan magaaladii qaar baa ku hara qaarna banaanka tagaan waa ku soo noqdaan jidadkii bay xiraan marka amison oo dhaawac gaaray laakiin weli dhaqan oo baa caqabad weyn oo amison amison haysata ah caqabad kaloo haysato waxaa weeye ciidankii soomaaliyeed oo hawsha xooggeeda qaban lahaa oo aan sidii loogu talagalay diyaarna u ahayn una hubaysnayn u qalabaysnayn in loogu harbixin waxaa caqabad kale ah wadamada amison ay maaragtay ay ay ay ka ka kooban tahay oo ciidamada lasoo diray ay ka kooban tahay oo etoobiya iyo kenya ugu horeyso oo laftigoodu danahooda iska wata markay rabaan etoobiya markay dalka soo gelisay amison kuma soo gelin kenya markay soo gelisay amison kuma soo gelin labadooda ayaga iskood usoo galay markii ayaan joogeen oo hawsha ku adkaatay bay waxay dhaheen koofiyadda hanaloo bedelo amison hanala ka dhigo haddana taliska dhexe amison kama qaataa markay rabaan danahooday iska wataa markay rabaan marka qaahuulka xagga hogaanka oo amison ka dhex jirana caqabad kale weeye xoolihii loo ballan qaaday iyo wixii ay ku dagaalgeli lahaayeen oo helicoptera ay ugu horeeyaan oo wadamada maaragtay maraykanka iyo yurubiyaanka iyo u n t baa soo diray mishinkaani waxaas loo balan qaadayna lama siino helicoptero la-aan iyo ceelcadde iyo marka iyo meelo badan oo oo leego iyo janaale iyo loo dhacahay oo dhan waxaa sabab ahay iyagoan helicoptero ay ku raacdaystaan nimanka usoo soo weeraray aan haysan ama isku waardiyeeyaan marka tabar la-aan noocaasa iyagoo kala socsocdo hoggaan dhexe oo hoose oo maaragtay mishinka meesha laga xukumo aan uwada maaragtay uwada toos ula shaqeyn iyagoo danahooda iska raaraadsada iyagoo mararka qaarkood sumcaddii ay lahaayeen ay ka dhuntay oo dhinaca etoobiya iyo kenya danaysigooda oo soomaalida qaarkeed ay ku baraarugsan tahay inay danaysanayaan ah iyo iyagoo xataa dhexdooda maaragtay falfalxumo kale iyo daday dilaan shacbay dilaan rasaastii iyo hubkii iyo batroolkii ay gadaan musuq maasuq kale ay ka shaqaystaan oo dhuxushii hadda kenya ay ka qaraabanaysa markii kismaayil ay tageen oo kale waxyaabahaas oo dhan baa caqabadaha ciidanka amison haysta baa ka mid ah oo aan meesha ku xusnay waa gartay waxaad sheegtay garabkii ugu weynaa oo la rabay amison inay caawiyaan inay ahaan lahaayeen ciidamo qaran oo soomaaliya leedahay maxaa hor istaagan in ciidamo qaran laga dhiso soomaaliya ciidamada qaran soomaaliya waxaa isaga biloowan yihiin laakiin waxa ugu weyn waxaa weeye siyaasadda soomaalida oo aan deganayn oo ay kala socdaan soomaalidii siyaasiyiintii ilaa labadii kun ilaa hadda haddii laga soo bilaabo shan lix iyo toban sano oo dowlado kumeel gaar ay jireen ama haddaa labadii kun iyo toddobadii haddaad kasoo bilowdin wakti amison ay soo gelisay ilaa hadda siyaasadda oo aan deganayn oo ra-iisul wasaarayaasha iyo madaxweyneyaasha isku liqdaaran yihiin oo baarlamaanka iyo madaxweynehi isku liqdaaran yihiin oo goboladii iyo federaalka isku taagan yihiin siyaasaddaas markii aysan deganayn waxaa adkaanaysaa in ko loo hagarbaxo oo loo adduunkii ama haddii hal dal oo xataa dhul dhigi lahaa wuxuu hayo ama guud ahaan u n t iyo westigii oo dhan ha noqoto siyaasad degan oo soomaaliyeed oo qurux badan haddii lahayn lahaa waa fududaan lahayd in ciidamadaas soomaaliyeed la dhiso oo soomaaliya labaatan koo kun oo ciidan oo habaysan oo qalabeysan loo loo diyaariyo laakiin marka xataa cunaqabataynta in laga qaado la damco waxaa hadlahayo maamul goboleedyada hadlayo waxay leeyihin reer hibil baa la hubeynayaa siyaasaddii muqdisho ma degano madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii kuwa hadda jiray iyo kuwii ku horreysay isugu taagnayeen waad ogeyd marka kow arrinta ugu weyna ciidan qaran hortaagan waxaa weeye siyaasaddii soomaalida oo aan maaragtay qaab qurux badan oo qaran doon ah aan u qaabaysnayn cilada kale waxaa weeye maxaa la adduunkan hadda yiri soomaali baan caawinaynaa oo marar badan qawda maqashay waxnaha u qaban iyo taageera iska afkaa iyo iska maaragtay macnaha weel intaasoo qof ay gacanta kula jirto ciidan toban wadan oo kala duwan ay tababarayso haddaa gaardiga si isku si looma gaardisiin karo qaarna bidix bay ka bilaabayaan gaardiga qaarna midigta marka wadamo badanoo kudhex jira oo aan maaragta kulligood macnaha aan wax weyn oo macnalaha aan sameynahayn soomaalida kala daadsan amison oo laftigeeda halkaan soo taagan oo lana soo diray oo dalka soo soo gashay dhaawac badan iyo dhimasho badan iyo jug weynna kasoo gaartay soomaaliya oo mishinka amison waa mishinkii ugu ama ciidankii howlgaleed caalami ah oo ugu dhaawac iyo dhimasho badnaa weeye intii hadda taariikhda dhow oo la yaqaano marka amisontii weli wax ka kala qaadan yihiin oo iyada isdhisayso wixii lahayo iyada la geliyey oo halkaan fadhida oo dagaalka xoogiisana iyado dee dabaabadihii waxba la siinaayo marka waxyaaba badan oo noocaas ah baa runtii macnaha caqabad ku ahaa in ciidan soomaaliyeed la dhiso
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali